أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa duhur khamiisah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda silibiyadda maraykanka ayaa duqeyn ku dilay maxaabiistii murtadiintaee lagu qabtay weerarkii jasiiradda kudhaa madaxa maamulka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka sahayuuniyadda yahuudda maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha kadib bayaan ka soo baxay maktabka madaxweynaha dowladda silibiyadda maraykanka ayaa mar kale aflagaada u geystay dadka soomaaliyeed
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa duqeyn ku dishay maxaabiistii murtadiinta ee lagu qabtay weerarkii jasiiradda kudhaa haddaba bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo lagu faafeeyay weerarkaasi duqaynta waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan maraykanka oo duqeyn ku dilay maxaabiistii murtadiinta ee kudhaa saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kuna asteysan labaiyo labaatanka janaayo laba kun lix iyo labaatan diyaaradaha siliibiyiinta maraykanka ayaa duqeymo wuxuushnimaha ka geystay jasiiradda kudhaa ee wilaayada jubbada hoose halkaasoo shalay uu ka dhacay dagaal khasaare lixadle lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaalka ku ah shareecada islaamka diyaaradahan ayaa si aan kala sooc lahayn u beegsaday xarumihii riddada ee jasiiradda xeryihii ciidamada riddada ee la jebiyey iyo guryaha dadka shacabka ah goobaha ay saliibiyiinta maraykanku beegsadeen waxaa ka mid ah halkii lagu hayay maxaabiistii ciidamada murtadiinta jubbaland ee lagu soo qabtay dagaalkii shalay ka dhacay jasiiradda kudha halkaas oo lagula tacaalayay dhaawacyadii soo gaaray inta la xaqiijiyey toban iyo toddoba ka mid a maxaabiistaas ayaa ku geeriyootay duqeynta tiro kalena way ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale jirta waxyeello soo gaaray dadka shacabka ah intii ay duqeyntu socotay sawirada saraakiisha iyo askarta murtadiinta ee ay maraykanku duqeymaha ku dileen waxaa soo gudbinaysa mu'asasada alkataa'ib khasaaraha dhimashada ee cadowga kasoo gaaray weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen jasiiradda kudhaa ayaa gaartay boqol soddon iyo laba isugu jirta saraakiil iyo askar mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qanimaystay hub iyo saanad ciidan oo aad u badan waxayna ciidanka mujaahidiintu dib oga soo baxeen jasiiradda kudhaa kadib markii uu allaah fadligiis howlgalkii si guul ah kusoo dhammaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wari doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya ay u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
aad buu mahadsan yahay walaalkeen abuxasaan ayuu kaasi ahaa madaxa maamulka gaaloraaca somalilan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka sahayuuniyadda yuhuudda sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare madaxa maamulka ashaadala dirirka somalilan murtad cabdiraxmaan ciro oo saacadihii lasoo dhaafay aad loogu jahwareersanaa safar qarsoodi ah oo wadanka uu kaga baxay ayaa ugu dambeyn la ogaaday inuu gaaray dalka switzerlan gaar ahaan magaalada dafos oo uu ka socdo shir caalami ah oo looga hadlayo dhaqaalaha adduunka ee sanadka labada kun lixiyo labaatan madaxweynaha yuhuudda gaalka lagu magacaabo isaaq hersog oo qayb ka ah madaxda isugu timin shirkaasi ayaa goordhoweed bartiisa xiriirka bulshada ee ex ku faafiyey qoraal uu ku sheegay kulan gaar ah oo murtad ciro uu kula yeeshay magaalada dafos waxa uu hoosta ka xariiqay inuu aada ugu faraxsan yahay kulankaasi dhex maray isaga iyo murtad ciro isagoo dhinaca kalena soo dhoweeyey waxa uu ku sheegay jigleelidda xiriirka diblomaasiyadeed ee maamulada hargeysa iyo talaabiib waan ku faraxsanahay in magaalada dafos aan kula kulmo madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro waxaan soo dhoweynayaa yigleelidda xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labadeenna dal waxaan rajaynayaa in aanu sii xoojino iskaashiga labageesoodka ah oo ay faa'iido ugu jirto labada shacab ayuu yidhi madaxweynaha maamulka sahayinadu dhinaca kale murtad ciro ayaa isna bartiisa facebooka ku xaqiijiyey in kulankan oo uu ku sheegay cashe sharaf uu habeennimadii xalay la yeeshay madaxweynaha yuhuudda kaas oo uu xusay inay diiradda ku saareen xoojinta xiriirka labada dhinac murtad ciro oo faahfaahinaya ka qaybgalayaasha kulankaasi waxa uu yidhi kulanka waxaa sidoo kale kasoo qayb galay siyaasiyiin culus iyo hogaamiyaal caalami ah oo ka kala socday dhammaan daafaha dunida iyo shakhsiyaad saameyn ballaaran ku leh masraxa caalamiga ah oo uu ka mid yahay wiilka madaxweynaha maraykanka shirduceedyadan oo uu ciro ka wado shirkan caalamiga ah ee ka socda wadanka switzerlan ayaa wararku tibaaxayaan in maamulka yuhuuddu ay aada uga soo shaqeeyeen kadib markii ay somalilan u aqoonsadeen dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale
mahadsanid cali maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha kadib bayaan ka soo baxay maktabka haddaba bayaankaas waxaa inoo akhrinaya walaalkeen faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaan araxiim ku dhawaaqidda guddiga gurmadka abaaraha saddexda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waafaqsan kow iyo labaatanka jannaayo laba kun iyo lix iyo labaatan qaala tacaalaa
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين kadib markii uu yaraaday roobkii deerta ee la filayey sannadkan meelaha qaarna uusan ka da'in waxaa qaybo badan oo dalka ka mid ah soo wajahay xaalad abaareed oo saamayn ku yeelatay beeralayda xoolo dhaqatada bulshada danyarta ah iyo wax soo saarka guud ee waddanka haddaba iyadoo laga duulayo arrintaas lana gudanayo waajibka mas-uuliyadeed iyo midka walaalnimo ee iimaaniga ah wuxuu maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta oo ay taariikhdu tahay saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waafaqsanna kow iyo labaatanka jannaayo laba kun iyo lix iyo labaatan uu ku dhawaaqayaa guddiga gurmadka abaaraha kaasoo mas-uul ka noqonaya kow qiimayn joogta ah oo lagu sameeyo xaaladda abaaraha iyo sida ay baahiyuhu ugu kala badan yihiin deegaanada labo iskuduwidda gurmadka noocyadiisa kala duwan sida raashinka biyaha iyo daawada saddex hubinta gargaar walba oo la bixiyo inuu sidii loogu talagalay ku gaaray goobihii loo qorsheeyey afar ka warbixinta howlaha gurmadka iyo hadba xaaladihii soo kordha guddigu wuxuu ka kooban yahay culimo odayaal dhaqamadyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta waxaana mas-uul guud ka ah sheekh maxamed abu usaama weligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xubnaha guddiga waxaa ka mid ah kow sheekh maxamed axmed balli labo sheekh maxamed jamaal saddex sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka wuxuu dhammaan maamulada islaamiga ah farayaa inay si dhow ula shaqeeyaan guddiga una fududeeyaan howlihiisa sidoo kale wuxuu dadka muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan maalqabeennada ganacsatada iyo muxsiniinta ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha caawinta walaalaheena dhibaataysan waxaa ku jira ajar iyo abaalmarin weyn waana wax aan ku helayno gargaarka iyo hiilka allah qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ugu dambayn waxaan mar kale ku celinaynaa baaqa dadka muslimiinta inaan loo kala harin gurmadka muslimiinta tabaalaysan qof walbana kaalintiisa ka qaato allah waxaannu ka baryaynaa inuu abaarta aaran noogu beddelo allaahumma akifnaa allaahumma akifnaa allaahumma akifnaa allaahumma asqinaa kayhan muqiihan marii'an naafican hayra daar caajilan hayra aajil waxaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka aayadda qur'aanka kariimka ah ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid faysal ugu dambayntiina madaxweynaha dowladda silibyada maraykanka ayaa mar kale aflagaada u geystay dadka soomaaliyeed sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba madaxweynaha dowladda silibiyadda maraykanka donald trump ayaa halkiisa ka sii wada weerarada dhanka afka ah ee uu ku qaadayo soomaaliya iyo dalkooda isagoo ku guda jiray shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ayuu saliibiga trump mar kale soomaalida ku tilmaamay kuwo burcadnimada ku fiican isagaoo dhanka kalena dalka soomaaliya ku tilmaamay mid aan jirin haddii uu jirana ah mid ka mid ah kuwa ugu liita adduunka maruu arrinkaas ka hadlayey ayuu trump yidhi soomaaliya ma aha waddan dhab ah wax nidaam dowladeed ah ma lahan haddii ay tahay waddan waa mid ka mid ah waddamada ugu liita adduunka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu trump soomaaliya mar kale ku tilmaamay kuwo burcadnimada ku fiican waxa keliya oo ay ku fiican yihiin waa burcadnimada waa kuwo khubaro ku ah qabsashada maraakiibta waaweyn ayuu yidhi gaal trump ayaa waayadii dambe caadaystay in uu weeraro dhanka afka ah ku qaado dadka soomaaliyeed iyo dalkooda waxayna weeraradaasi xoogaysteen markii uu meesha ka saaray xeer gaaleed caddaynayey inaan dalkooda dib loogu celin karin soomaalida qaxootiga ku ah dalkiisa mahadsanid abusheyba warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu